xibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen bismillahi raxmaan raxiim ee kulan wacana wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka xulasha waraysa raadiyo halaado
mooshin mooshin mooshinaan wadnaa ma xumeeyaad ka wadiin mooshinka madaxweynaha waa maxay maslaxadda ku jirtaa yaase ka dambeeya isbeddel ayaa loo baahan yahay yaa la beddelayaa madaxweynaha gartaya yaa lagu beddelayaa ma ogi aryaa tanoo kale ah
waabanimo asniina talaadan ay soo gelayso taarikhdu ay ku beegan tahay tobanka bisha labiyo tobnaad disembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona banaanbax weyn oo gurgelay qaybo ka magaalada muqdisho kuwaas oo laga soo horjeedo xilka qaystii ee qaar ka mid ay baarlamaanka soomaaliya ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xog ku saabsan ayaan goorow barnaamijkan inkuusoo gudbin doonaa qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya faahfaahin uu ka bixiyey halka ay marayso danacfinta ummadda soomaaliyeed barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbin doonaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ku kala qaybsameen mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ujeedka ay ku kala qaybsameen xog ku saabsan ayaan goorow barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona golaha iskaashiga dowlad goboleeda xubnaha ka ah federaalka mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa taageero u muujiyeen xog ku saabsan ayaan goorow idiin soo gudbin doonaa lama tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya wuxuu maantay uu fagaara u ka sheegay inuu xabsi guri uu ku jiro gudoomiyaha baarlamaanka maxamed musar sheekh cabdiraxmaan ujeedka xariggaasi ayaan idiin hayaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa guddo ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya maanta wuxuu soo saaray go'aano ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalka go'aankaas wuxuu yahay ayaan xog idinkaga hayaa qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsiga maanta wuxuu ka guddoomay danjirayaasha suudaan iyo dalka turkiga xog ku saabsan ayaan goorow idiin hayaa faysal cali waraabe wuxuu sheegay in xildhibaanada ay ka shaqaynayaan sidii farmaajo xilka looga qaadi lahaa barnaamijkan ayaan goorow idinkuusoo gudbin doonaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas maanta wuxuu magacaabay taliyaha ciidamada amniga doorashada xilliga deegaanada puntland ujeedkaas uu ka leeyahay ayaan barnaamijkan goorow idinkuusoo gudbin doonaa qodobadaas wixii soo kordha xubintii kalamaan qaybaha dambe caawa barnaamijkan waxaa ku dhagaysan doontaan
nabtayda nabtadnima iyo
qodobadaasi wuxuu soo kordha ayaad barnaamijkan ku dhegaysan doontiin barnaamijka caawa waxaa soo saaray in la socodsiin anigoo xasan axmed maxamada farsamada waa saaxiibkay cumar axmed ibraahim cumar saxiifa waa mar kale iyo xulashada waraysyada ruuxii jecel inuu warar runayo helo akhbaar raadiyo raadiyaha cadaadood dhagaha ugu raaxeey rajo tabac ayaa jooga iyo saxafiyaal roone xigmad loo riyaaqiyo waxay riixayaan arar ra'yi caafimaad qaba ayay soo rujinayaan hadba waxay rucleeyaan ratiga meeshii loo rare raas baahan reeraan dabshidan raxan abaa reebtay ruux dhibaata haysiyo maskiin raashinka u gooyi cuuryaan rafaadaashadiyo ruux indhaha waaye ayuunbay rakaalka u dhisteen siinka raaraca eh hadba waxay u raadshaan wixii raasamaal gale raamaale dhuumoodle iyo ceelka raxareeble raas kambooni ilaa raas casay rigada boosaaso raaga ceelle xara dheere iyo ramaska buuhoodle rugta gaalkacyood iyo ilaa raqaydii ceeldheerta riyaad iyo taniya rooma iyo gobolladii ruushka meel kastaba rafiiq baa u jira ruux madaalo ah runtisheeg ayaa soo tabshiyey ceeb midaan rabin riyadiisa gaarkaa haddaan raadiyaha taabto rajadoo mar soo laabatiyo nabadda oo raysa ummadoo israacdiyo dalkoo raaxa iyo doogle rabbiyoo barwaaqiya ku dara roobna kala gaala ayuu raadiyuhu ku hamiyaa guusha lagu raagi
waayahay habeen wanaagsan yaan hawdeen ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan f m ta siddeetan iyo sideed dhiba shan magaatis kusoo dhawaada barnaamijka oo dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada muqdisho dadweyne aad fara badan ayaa maanta waxay isku soo bixeen waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyagoo kasoo horjeeda mooshin xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo dadweynahan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir una badan dhallinyaro ayaa waxay ku dhawaaqayeen eryo ay ka mid yihiin mooshin dooni mayno dollar qaato dooni mayno iyo qaladoomis dooni mayno qaybo ka mid ah waddada soddonka iyo tan makaal kurume ee magaalada muqdisho ayaa lagu arkaya kuwaas oo gacmaha kor u taagaya kana soo horjeeda mooshinka ay gudbiyeen xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya galabkii dambe ayay tiro xildhibaano ah oo shalay ay gudbiyeen waa mooshin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ka dhan ah waxaana mooshinkaas ku kala qaybiyey guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya
xisaab la isku qabto waxaa la rabaa in hoos la isugu dhigo oo macnaha iyaga dhexdooda ay madaxweyne ultayna macnaha isxalliyaan macnaha maaragtay macnaha hadda mooshinankan aniga aad iyo aad bay ila xuntay rag macnaha mooshinkeena waxay ila tahay waa raggii macnaha afar jeeblayaalka ahaa oo qaran dumiska ahaa anigu saasun bay ila tahay kolley ra'ligayga xunka haddaan ka hadlo mana ku racsan haddii layga yaalhayana ilaa laba toddobaad waa inuu banaanbaxu uu socdo ragga ayagaan la soo xirxiro maxkamadan la saaro
madaxweyne ka fiicanna ma jirto mar walba waxaa leeyahay nabad in nabad in nololaha noolaato
mooshinka madaxweynaha iyo aad ila qaldan yahay waana qalad haddii aniga macnaha la iga yeelhayo raggii oo macnaha mooshin keenay ilaa heer maxkamadeed bannaanbaha waa ilaa in intii nimankaas la soo xirhayo oo madaxweynaha caddayn lagu waayo waa in macnaha maaragtay bannaanbaxuna uu socdaa waana khaldan yihiin waana nimankii afar jaableyaalka ahaa waa qaran dumis mana rabno annaka qax ma rabno madaxweynuhu waa fiican yahay ra-iisul wasaaruhu waa fiican yahay dowladdarradu waa fiican tahay dadka oo macnaha maaragtay waxaa la diidaa xisaabta iyo bangiga buuxa iyo alaabtii la kala qarinjiyo hooba iyo hididii baa la rabaa saasaa madaxweynaha lagu haystaa waxaa kaloo lagu haystaa oo soomaalidan unu kama aqaan laakiin shingaani wax badan baan deganaa ama xamar wax badan baan deganaa wax kastoo dhanna waa nala soo gudboonaadeen marka aniga haddii layga yeelahay daraan ahaantayda aniga cadar ah waxaan jeclaan lahaa nimankaas in maxkamad la soo taago waa bilaahi tawfiiq baarlamaanka mas-uuliyadda la saaray inuu fadlan lacag ku shubo naqdo ee mooshinaan loo joogin keeno waanta waddanka in la dhisaa loogu talagalay ma ahan in la yidhaahdo waxbaan duminaa markii la yidhaha mooshinaan wadaa waxbaan duminaanu aqaana haye sababihii ay uga gudbeen ayagaa laga rabaa annagana baarlamaankaba dooni maynaan dhowina baarlamaanka dooni mayno baarlamaanka dooni mayno fadlan lacag ku shubo dooni mayno maamul goboleedyada inayna dumiyaan ma rabnaana maamulka gobolka banaadir ayay baabi'i rabaa maamul goboleedyaday lacag ka soo qaateen waxaana leenahay naga raalli ahaada baarlamaanka
maamo waxaan raalli ku ah oo dareenkayga uu ku cabiran yahay dowladdayda hadda isku toostay ee ismaamuday ee isku muuqata in la kala dejiyo ma rabo in wax loo dhimo ma rabo inana haddananan kala dilo ma rabno in jabadadanana ku riixa ma rabno annagu hooyooyinaan nahay waa dad iska tabalaysanaan nahay dad iska tabaryaraan nahay qaranku hadda u curtay hadda u dhashay waana curdun ninkaan kor u qaadi karin ha naga baxo hanana ka tago dareenkaygu waa noocaas ummadda soomaaliyeed ha israacdo meel walbay joogta ha israacdo gobolladaan u baahannaha inay noo yimaadiin waxaan u baahannaha degmooyinka inay isku duubnaadaan gobolladayna dalka soomaaliya siddeed iyo tobanka gobol inay noo yimaadiin soddon gobol ma rabna afartan gobol siddeed iyo toban goboloo la kala dambaysaan u baahanna annaan barannay ma naqaanno waxaan ha naga baxaano
soomaali aan wada ducayno ma rabno cid kasta oo na soo hujuumayso inaan aan u noqono daciif aan u noqono maaha soomaali waa la yaqaanaa meesha ay ka taagnaan jirka adduumaan ciidan waxaan leeyahay oo isku duuban waxaanu lahayn dad oo micnaha wax wax yaqaano aqoon baa loo imaan jira waddankeena ma ahan maanta inaan dadka kasii hoos marno toddoba iyo labaatan sano ayaan waxaan taagannahay si aan loo malayn karin dadkeen waxay ku dhammaadeen badihii ay ku dhammaadeen dhalintaynu shaqo ma haysato kii wax bartaa waa micnaha waa shaqo la'aan waxay- waxay- waxay u galeen micnaha shabaabka ay u galeen ama ay u tahriibeen waa dana shisheeye kalkaal ah marka ma doonayno ma doonayno mana doonayno mana doonayno ciddii hujuum nagu wadaay ilaahay iimaankaa ku geliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir ma doonayno dadka mooshinka wadaan xildhibaanada mooshinka wadaan ma doonayno doolar qaatee ma doonayno dowladdayna farmaajo dadka waa hogaamisaa cadaaladda sinaanta ayay ka shaqaysaa ee musuq maasuqa dadka wada ayaa wada qaska dawladda waa doonaynaa anaga dawladdaan doonaynaa shacabkii aan nahay dawlad la'aantu dhibaato waa soo aragnay dhibaato dambena nooma dhinno ma doonayno doolar qaata ma doonayno doolar qaata ma doonayno
maama waxaa ka mid tahay maamulkii maanta bal dareenkaaga cabir waxa inta ku keena dareenkay waxaa inti i keeni intii oonay taw farmaajo madaxniin ahaado oonay taw dawladnimada oonay lacayido iyo dareenkay it- i keeni
muushinka laga keeno muxuu
Ma- madaweynaa ma kuwa mu- madaweynaa noo waa fiican yahay madaweynahayna noo imaado Ma- ma bar- dad kale ma rabnabo Ah, ma rabno ma rabno garandumiyo garandumiyo ma rabno madaweynahayna noo fuulo maya ingiriis
farmaajo ayaan taageersannahay dawladda waxaan u sheegaynaa dadka qaran dumiska eh oo maaragtay mar kastaba dhibaatooyinka noo keenayo waa dhagar qaatayaasha eh waa dhuuna qaatayaasha eh waa caado qaatayaasha eh waxaan doonaynaa inay dib nooga degtaan oo waddanka ilmahooda dibadahay ku raaxaysanayaan ninkii wax noo qabo lahayn waa waxay leeyihin mooshin saacaas laga bilaabato saacaas laga bilaabato waxaan udiin sheegaynaa in xildhibaanada ayna nabadgelinba annaga aan gacantana isla gelayno ee aan guryaha iyo hoteelada ugu tegay waayahay kuwaasi waxay ahaayeen banaanbixii maanta ka dhacay banaanbaxaasha ka qayb galay habeen wanaagsan yaan hawada aan ka leenahay raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan qaybihii hore ee barnaamijka ayaan weli aan ku guda jirnaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mahad cabdulla caawad oo shan jir aad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa amar wuxuu ku bixiyeen in aan lagu shiri karin xarunta guddiga ee golaha shacabka inta uu jiro khilaafka ka dhashay mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo maxamed cabdulla caawad oo saxafada uu soo saaray ayaa wuxuu ku sheegay inaan maamulka golaha uu sarreeyo xogayaha golaha uu mas-uul uu ka yahay howl socodsiinta waa go-aanadii laga horreeyey khilaafka islamarkaana aan jireen ciidamo ama go-aano maamul siyaasadeed oo aan ka tashan xafiiska guddoonka golaha shacabka ay ku yeeshaan xildhibaanada kalaatiyaha duwan ayuusan isticmaali karin kulamadooda siyaasadeed hoolka shirarka ee gudyada golaha shacabka ee villa hargeysa inta badan golaha shacabka oo ay u dhexayso dhammaan xildhibaanada laga ilaaliyo in koox aragti gaara ay wadato ay u adeegsato hanaan guddoonkooda si ay u- isku waafajiyaan
ka ambaqaadayna xaaladda khilaaf ee la soo gudboonaatay golaha shacabka ee aan warbaahinta uga wargelinay shacabka soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd sagaalkii bisha diseembar labada kun iyo sideed iyo tobanka shacabka oo ka ambaqaadayna xaaladda khilaaf ee la soo gudboonaatay golaha shacabka ee aan warbaahinta uga wargelinay shacabka soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd sagaalkii bisha diseembar labada kun iyo sideed iyo tobanka annaga oo ogsoon in golaha shacabku horay ula soo daristay xaalado khilaaf siyaasi ah oo mug weyn oo dhammaantood xal rasmi ah laga soo gaaray annaga oo ku kalsoon in degdeg loo xallin doono khilaafkan hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala naga ogolaado annaga oo ka tusaale qaadanayna saamaynta khilaafka noocan ah ku yeelan karo wadajirka iyo midnimada hay-adeed ee golaha islamarkaasna ka taxadarayna in culaysyo uga yimaadaan shaqaalaha golaha annaga oo ka taxadarayna in habdhowrka maamulka shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa amniga goluhu ku dhex milmaan khilaafka guddoonka iyo xildhibaanada golaha annaga oo ilaalinayna nidaamka xarumaha golaha iyo wadajirka guud ee xubnaha golaha ayaanu soo saarnay qodobadan hoos u qeexa kow in maamulka golaha ee uu ugu sarreeyo xogayaha guud mas-uul ka yahay howl socodsiinta go'aamadoodu ka horreeyeen khilaafka islamarkaasna aysan fulin karin go'aamo maamul ama maaliyadeed oo guddoonka iyo xafiiska goluhu ka wada tashan labo in xildhibaanada kala aragtiyada duwan aysan u isticmaali karin kulamadooda siyaasadeed howlka shirarka guddiyada ee villa hargeysa saddex in xarumaha golaha shacabka in xarunta golaha shacabka ay u dhaxayso dhammaan xubnaha golaha lagana ilaaliyo in koox aragti gaar ah wadata u- u u adeegsato hanaan guddoonka iyo xafiiska golahu isku waafaqsanayn waa golaha guud weeye xarunta afar in maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha loo maareeyo hanaan la isku waafaqsan yahay oo ay ka wada tashadeen guddoonka iyo xafiiska golahu shan in aanaan aqoonsanayn guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda oo la kala diray siddeed iyo labaatankii novembar labada kun iyo siddeed iyo tobanka annaga oo u soo jeedinayna guddoomiyaha golaha in uu guddoonku ka heshiiyo dhismaha guddi ad hoc ah oo waajibkiisu ku eg yahay maaraynta miisaaniyadda labada kun iyo sagaal iyo tobanka iyo xisaabo xirka labada kun iyo toddoba iyo tobanka iyada oo la adeegsanayo faritaanka qodobkiisa xeer hoosaarka konton iyo lixaad faqradda shanaad waxaan diyaar u nahay inaan si deg deg ah uga wada shaqayno dhismaha guddigan ku-meelgaarka ah ee maaliyadeed lix in hay-adaha amniga golaha ee isugu jira booliska xarunta golaha nabad sugidda iyo amisom ilaaliyaan amniga iyo hantida golaha inta laga gaarayo xal guddoonka iyo xafiiska golahu ka wada socdo toddoba ugu dambayn waxaan u baaqaynaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh in la ilaaliyo sharafta karaamada iyo xushmada guud ee golaha وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waayahay mahad cabdulcaawud guddi ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaas ahaa oo soo saaray go-aan ka dhan ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya habeen wanaagsan yahin hawada ka leenahay qaybii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii siqaynaa weli waxaan ku guda jirnaa mooshinka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee somalilan jenaraal faysal cali waraabe ayaa soo dhoweeyey mooshinka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay ka gudbiyeen maxamed cabdulla farmaajo faysal cali waraabe ayaa sheegay xildhibaanada golaha shacabka ay keeneen madaxweyne wanaagsan oo laba sano oo harsan dalka gaarsiiyaan dimuqraadiyad islamarkaana ay kala shaqeeyaan
jaamacadda waxaan leenahay hala taageero mooshinkaas hala taageero qof wanaagsan oo laba sano harsan waddanka gaarsiiya dimuqraadiyad hala soo saaro ha loo diyaargaroobo annaguna annaguna annaguna dibadda ka joogi maano dafeys cali waraabahay xidhido badan baan ku leeyahay soomaaliya waan la shaqaynayaa inay cid cid wanaagsan timaado waan la shaqaynayaa inay cid wanaagsan somaliland si walaalnimo loo kala baxo oo saddex dolo walaala jabuuti somaliland soomaaliya xiriir wanaagsan yeelano aynu united nations wada galno oon igad wada galno bal qofka leeyahay somaliland xora oo wanaagsan dhibaatay soomaali leedahay ha taabsiyo ha taabsiyo marka anaa fara ka qaadaya marka waxaan leenahay mooshinka ha socdo dumaraadiyo ha socoto distorbka ha socdo baan leenahay waanu hambalyeena dadka keenayna xaaladda hadda uu marayo soomaaliya marayso iyo magaalaas cam ficilkan uu samaynayo farmaajo iyo qura khatarku maye isirka soomaalidu uu khatar ku yahay soomaaliya geeska degan oo dhan khatar buu ku yahay de waa ninka maanta eritrea iyo etoobiya iyo confederation baa la samaysanaya soomaalo kala daadsan waa ninkaa dekedaha soomaaliyeed oo mid qudha aanu xukumay isagu u saxeexay waa ninkaa maanta istraatijigii la sameeyey dowlad goboleeday baabiinaya saniya tariikii xaggiisa guriga sare baabiiyey haddana baarlamaanka u soo jeesaday markaa ninkan wuxuu ku shaqaynaya maskaxdii nineteen eighties-kii hore waan u shee waxaan idhi ilmaha yeele wuxuu duubaa ilmaha ka weyn ficilkiisa hadduu qalqaaliya qalqaali u noqdaa inankana wuxuu duubay uu ku barbaaray camalkii maxamed siyaad bare tii buu doonaya dalka inuu ku celiyo shaqadii iyo ficilkii maxamed siyaad bare iyo straterkii jiray iyo hoggaankii jiray qaladka weyn ee la sameeyey wuxuu ahaa doorashadiisii inan yaroo waddanka ka maqnaa oon garanayna combalagaska meesha arrinta soomaaliya taagan tahay aan garanayn xamaqnimada marka hore loo doortay waa consequencekeedii baa weeye marka waxaanu aragnaa inuu faraha kala baxaa weeye haddana magaranaysaayay south west doorashadeeda waxaanu hambalyanaynaa guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal wuxuu noqday nin qiimo leh nin integrity leh buu noqday nin sharciga ilaaliya uu noqday waa garab taagannahay soomaaliya waxay u baahan tahay qabyaada u baahna durbaan baa hadda la wadaa uu wadaa ninka la yidhaaho boqor burhaan boqor burhaan ma la yidhaha ilahi baa boqore subxana wa tacaala oo qabiiliya durbaanka daaroodismkuu wado ee ka socda ee wado gobolka magaranaysaaya garowe ee fiday hadda soomaali khatar buu ku yahay waxaan leenahay halaga waantoobo darubaanka qabiilka ah oo waddanka ayaan lagu celinin waxaan leenahay dhalinyarta fayda soomaaliya uu ku soo ururiyey ee caqligoodu yahay ee aynu aarsano golorigii reerheeban la kabkabiyey ee shariif xasan sheekh shariif axmed iyo xasan sheekh ay soo kabkabeen maanta wuu baabiiyey farmaajo waa baabiye waa ninkaan diyaaradda ka degeen ee dadkaa dhulkooda hagaajistay ee dowladaha iskala madhigaya ee heshiisya la soo saxeexanaya aanu fulin karin ee somaliland u diiday inay noolaato ee somaliland xooga saaray inuu adduun ka soo xidho muxuu ka soo xidhi karaa maxamed siyaad baraa esn ka soo xidhi kari waaye annaga waxaan leenahay colaad soomaaliyeed ma qabno soomaali intaanu gelin cid gelaysin ma jirto taariikhan awaawayaasheeda midnimada annagaa keenay waawayaashii baa keenay annagaa ku khasaarnay iminkaan soomaali culum haya dee gurigeedan ka talinaya ninka la guriga kama talin karin annaga ka talinaya dee waxaan aadam joog injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga ucud ee mucradka ayuu kaas ahaa habeen wanaagsan ee hawda ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan efemta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis ayaadna naga dhegaysanaysaan shalay galinkii dambe ayaa xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka waxa ay mooshin xilka qaadis ah ka dhan ah madaxweyne farmaajo u gudbiyeen guddoonka golaha shacabka waxaana taasi keentay in ay ku kala qaybsanaan guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad waa gudoomiye ku-xigeenada labaad iyo koowaad ee golaha shacabka ayaa jaridare waxay ku tilmaameen mooshinkaasi iyagoo sheegay in xilligan uusan wax anshax ahayn mooshin laga gudbiyo madaxweyne federaalka madaxweynaha waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka mahad cabdulla cawad ayaa sheegay in xilligan aysan sharci ahayn in gudoomiyaha shacabka uu qabto mooshin ka dhan ah farmaajo sidaas uu sheegay in aysan waddanka dhisanayn maxkamad dastuura
waxaan shacabka soomaaliyeed doonaynaa inaan maanta la qaybsanno xaaladda uu dalku marayo gaar ahaan xaaladda ka dhex taagan golaha shacabka inaan la socodsiino shacabka soomaaliyeed oo dastuuriyan xaq u leh inay ogaadaan dhammaan go-aanada iyo arrimaha saameynta ku leh dowladnimadooda iyo noloshooda waxaa maanta saad la socotaan la sheegay in uu guddoomiyaha golaha shacabku uu qabtay dacwad ka dhan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ama waxa loo yaqaano impeachmentka arrintaas waxaan doonaynaa inaan shacabka soomaaliyeed aan la socodsiino inay tahay arrin qabashadiisu aysan waafaqsanayn sharciga iyo qaraarada u yaalla golaha shacabka inay tahay arrin dhaawac weyn ku keenaya himiladii dowladnimo ee laga qabay in ay ummaddeenu gaarto in ay tahay arrin aan looga faa'iidaysan khaladaadkii baaxadda lahaa ee la soo gudboonaaday baarlamaanadii hore gaar ahaan baarlamaankii sagaalaad guddoomiyaha waxaan maanta guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo garabkayga fadhiya iyo anigoo ah guddoomiye ku-xigeenkii labaad aanu la qaybsannay una sheegnay khatarta ka iman karaysa haddii uu go-aansado inuu qabto mooshan aan waafaqsanayn qaraarada iyo go-aanada golaha shacabka u yaalla dhibta ka iman karaysa sidoo kale waxaanu la qaybsannay dhibaatooyinkii uu golihii shacabka ee baarlamaankii sagaalaad la kulmay oo horay ay u soo gaartay dacwad ka dhan ahayd madaxweynihii hore taasoo ay ka dhalatay inuu ku kala qaybsamo golihii shacabku muddo lix bilood ahna ay istaageen dhammaan sharci dejintii iyo korjoogtayntii ay hayeen maaragtay golihii shacabkae markaa jiray waxa aan la socodsiinay in ay waagaasi timid in xildhibaanadii ka soo horjeeday dacwaddaas madaxweynaha laga keenay oo qabay waxa hadda taagan oo ah inaysan dhisnayn habraacyadii iyo hay-adihii go-aanka ka gaari lahaa dacwad madaxweyne ama dacwad xildhibaan labadaba dacwad siyaasadeed waxna waxa weeye kalsooni siin iyo kalsooni kala noqosho waxna waa dacwad waaye dowladdeennu ma laha shuruucdii iyo hay-adihii go-aan ka gaari lahaa dacwad siyaasadeed ha ahaato xasaanaadka qaadis xildhibaan ama ha ahaato impeachment madaxweyne waxaad ogsoon tihiin mooshanada waxaa go-aan ka gaara guddoonka golaha shacabka go-aan ka gaara in la qabto inuu sharci yahayna guddoonka golaha shacabka ayaa jeediya hase ahaatee arrimaha ku saabsan dacwadda waxaa go-aan ka gaara maxkamadda dastuurka ayaa go-aan ka gaarta waxaad ogsoon tihiin dalkeenu inuusan lahayn maxkamad dastuur oo aanan loo dhisin waxaad sidoo kale la socotaan baarlamaankii tobnaad oo hadda aanu ku guda jirno inuu ka soo baxay qaraarka golaha shacabka oo tirsigiisu ahaa ga xariijin sha xariijin ba xariijin saddex iyo toban labiyo toban toddobiyo toban oo taariikhdiisu ahayd soddon iyo kowdii bisha disembar labada kun iyo toddobiyo tobankii qaraarkaas golaha shacabka waxaa go-aan looga gaaray xafiiska guddoonka golaha shacabku inuusan qaban karin mooshan ama dacwad ku aadan siyaasad ama ha ahaato xildhibaan mid ku aadan ama ha ahaato mid ku aadan madaxweyne go-aankaas ayaa golaha u yaallay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiye markaas ma uusan ahayn annagaa guddoon ahayn waxaanu u sheegnay inuu go-aankaasi jiro oo aan laga tallaabsan karin xafiiska iyaga guddoonkuna uusan qaban karin dacwad uusan qaban karin oo uu golahu horay go-aan uga gaaray guddoomiyuhu arrintaas ma uusan qadarin mana uusan dhegaysanin arrimo oo asaga gaar u ah awgiis waxaan idiin sheegaynaa cawaaqib xumada ka dhalata dacwaddaas uu guddoomiyuhu qabtay isaga oo ogsoon inaysan waafaqsanayn shuruucdii annagana xakameynayay isagoo ogsoon inaysan jirin maxkamad dastuur oo go-aan ka gaarta isagoo ogsoon inaan habraacyadiisii iyo shuruucdiisii la dejin waxa weeye cawaaqib xumada iyo khilaafka ka yimaada inaanu anagu beri ka nahay inaanaan inaan shacabka soomaaliyed u sheegno inaanaan anagu raalli ka ahayn inaanu shacabka soomaaliyed u sheegno inaanu ka diidnay guddoomiyaha golaha shacabkuna uu keligiis ku yahay cawaaqib xumada ka timaadana uu asaga keligiis shacabka soomaaliyeedna uga jawaabayo ilaahay hortiisana uu asagu ka jawaabi doono annaguna aanaan wax shuqul ah aanaan ku lahayn dhibaatada ka timaada kala qaybsanka ku yimaada golaha shacabka kala qaybsanka ku yimaada guddoonka wuxuu ka bilaabmaa marka laysmaqli waayo marka la raaci waayo habraacyadii iyo xeeroosaadkii iyo shuruucdii dalka u yaallay guddoomiyaha waxaanu u akhrinay qaraarkaasaanu u akhrinay waxaan sidoo kale u akhrinay qodobka sagaashan iyo labaad oo sheegaya maxkamadaynta iyo maamuska qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ka hadlaya waxaanu u sheegnay faqraddiisa labaad inay ku qoran tahay hindisaha xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk waxaa golaha horkeeni kara ugu yaraan saddex dalool hal dalool xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ah maxkamadda dastuuriga ayaa gelaysa dhegaysiga eedaynta inay sal leedahay waxa weeye ciddii go-aanka ka gaari lahayd ee maxkamadda ahayd dalka uma dhisna qaraarkii uu golaha shacabku soo saaray wuxuu sheegayaa in la fuliyo sharci number saddex iyo labaatan oo ku saabsan dhismaha maxkamadda dastuurka intaa ka horeysana aanan la qaban karin mooshan dacwad ku saabsan impeachment madaxweyne maadaama aysan jirin meelaan geyno guddoomiyuhu wuu qabtay hadda bal meeshuu la aadaya yaa og maxkamadduu la aadi lahaa ma jirto waa usoo sheegnay oo annagaa guddoon ahayn baarlamaankii sagaalaad oo ku kala qaybsannay oo lix bilood waxa weeye jahwareer ay ummadda soomaaliyeed gashay waxaan shacabka soomaaliyeed ogeysiinaynaa idinkuna aada dhammaantiin ogaataan in himiladii soomaaliya laga lahaa dhaawac weyn maanta loo geystay in golaha shacabka uu halis ugu jiro inuu kala qaybsamo waxaanu ugu yeeraynaa guddoomiyaha golaha shacabka inta aysan dhicin kala qaybsan iyo rajo xumo shacabka soomaaliyeed soo gaarta in uu fuliyo qaraarkii asaga ka horreeyey bini aadamku waxa weeye isagoo sharciyaaluu meesha yimaadaa wixii aniga iga horreeyey hadde waxba kama jiraan meesha waayahay gudooy ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mahad cabdulla cawad oo sheegay inaysan xilligan habbooneyn in gudoomiyaha barlamaan oo gudoomiyaha baarlamaanka uu qabto mooshinka ka dhaca madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya habeen wanaagsan yaen hawadeen ka leenahay qaybihii dhexe barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa weli waxaan kugu jirnaa wararka magaalada muqdisho ee xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka mid ah xildhibaanada maanta muqdisho kusoo dhaweeyay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaha shacabka uu la xiray xildhibaan khalifa cabdi cumar ayaa sheegay in gudoomiyaha la xiray sidoo kalena loo diiday inay soo booqdaan xildhibaanada isaga taageersanaa gudumihii baarlamaanka ee qabtay mooshinkii aan ka keennay madaxweynaha maanta waa maxbuus waa ka xunnahay inaan naadinno oon sheegno laakiin madaxweyne xidhaayo guddoomiye baarlamaan weeraraayo oo ka xidhaya albaabada xildhibaanaday soo siyaaran karin wax lala yaabo wa fariinta aan hayna hadda waa xildhibaano badan in laga soo celiyey madaxtooyada oo ah gurigii uu guddoomiyaha baarlamaanka deganaa haddaba soomaaliya ogaada xanfareesha waaye wixii soo baxay ku dambaysana nala socda
weli wax jawaaba kama aysan bixin madaxtooyada soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee la sheegay inuu xabsi guri uu ku yahay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya habeen wanaagsan hawada ayaan kala ernahay warqalool oo ka soo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleeda xubnaha ka ah federaalka waxay walaa xoogan ay ka muujiyeen xaalada siyaasadeed ee xilligan dalka iyagoo sidoo kale taageereen mooshanka xildhibaanaan ka tirsan golaha shacabka ay ka gudbiyeen madaxweyne farmaajo qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in golaha ay soo dhaweynayaan go-aankii xildhibaanada ay uga gelgeleen siyaasadda guracaan ay sheegeen inuu horumad uu ka yahay maxamed cabdullah farmaajo madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xildhibaanada labada qole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay ku baaqeen in xildhibaanada ay gutaan waajibaadka ee dastuuriga ah islamarkaana ay si waafaqsan dastuurka u maraan wasaafeedka ay soo saareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka ayaa u qornaa sida tan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliyeed waxay walaa xoogan ay ka muujinayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka oo sii cakirmaysa kana soo daranaysay bilii lasoo dhaafay golo wuxuu taxadar badan uga dooday qodobada dastuuriga ah ee lagu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo kulanka waxaa soo dhaweynaya go-aanka dastuuriga ah ee golaha baarlamaanka uga gesheen siyaasadda guracan ee hormeedka uu ka yahay maxamed cabdullah farmaajo taas oo sababay in qalqal gelinta siyaasadeed ee ku aadan dowlad goboleedyada curdanka ah iyo kuwa kaleba waxaa si bareer iyo walakac ah hogaanka dalkii uga leexday la dagaalanka argixisada taas oo sababtay in al-shabaab iyo daacish shacabka iyo ganacsatada ay kusoo rogaan lacaga baad ah taas oo ciddii ka hor timaadana si bareer ah toogasho lagu dilayo magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka gole wuxuu ugu baaqayaa baarlamaanka soomaaliyeed labada aqal oo wakiilka ah dowlad goboleedka waa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka inay guutaan waajibaadkooda dastuuriga ah iyagoo u maraya sifa waafaqsan dastuurka dalka gulahu wuxuu ugu baaqayaa in danta gaarka ah laga hormariyo ilaalinta danta guud iyagoo si toos ah loo abaarayo xuluhelidda siyaasadda murugsan ee haatan uu wajahayo dalka soomaaliyeed habeen wanaagsan hawdan kalena raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan f m taa siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisna waad nagala socotaan
mooshin mooshin mooshinaan wadnaa ma xumeeyaad ka wadiin mooshinka madaxweynaha waa maxay maslaxadda ku jirtaa yaase ka dambeeya isbeddel ayaa loo baahan yahay yaa la beddelayaa madaxweynaha gartay ayaa lagu beddelayaa ma ogi aryaatanoo kale ah
waa tahay habeen wanaagsan ee hawda aan ka leenahay raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo maraynaa cabdiraxmaan ducale beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin wuxuu ka bixinayaa taalada dayacafinta ee wado dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya wuxuu sheegay in heshiis laga gaaray hogaanka bool dhawaanke taas oo ku aadan in sare loo qaado dhaqaalaha soomaaliya si uu dalka u gaaro isku filaansho wasiirka ayaa waxaa xusay in hay-adaha b fta ay wado dadaalkii ugu dambeeyey ee soomaaliya looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay sida uu ku helo dhaqaalo lagu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya
haddii dadka qaar u haystaan i m f-ka iyo world bank iyo african development iydu inay dalkan duminayaan khalad bay fahamsan yihiin haddii aanay khalad fahamsanayna way ka badbadinayaan way ka badbadinayaan dadka aan idin soo sheegay hay-adahaan inoo soo sheegay heshiis baan la saxeexanay si fiican aan isku fahmna oo wax isla qaadaa dhigno soomaaliya ayaa loo baahan yahay waxay leeyihiin waxaan doonaynaa dad iyo soomaaliyeed waxa yare lacagaad heshaan inaad hab wanaagsan u maamushaan haddaydaan oqoonin maamulkana dadkiinana tababar baan siinaynaa dad idiin yimaado idinla shaqeeyana waa idin siinaynaa waxna idinkama rabno waxay leeyihiin dad qof aan kuu shaqayn oo aanad ogeyn inuu soo shaqo tago lacag ha siinin xumaan baa ku jirta xumaani kuma jirto waxay leeyihiin qofka kuu shaqeeya ee aada og tahay inuu soo shaqo tegin lacagtiisa c soddonka bisha markay gaadho lacagtiisa c waxay leeyihiin xumaan baa ku jirta kuma jirto waxay leeyihiin cashuuraha ururiya dalku dakhligiisu ku dhismaa yaa gacan lagu lagu soo fidiyo kuma dhismo dakhligiina ururiya oo dakhligiina isticmaala bay leeyihiin xumaani kuma jirto markaad markaad soo ururisaanna habka loo soo ururinayo ayaan wax idinka sheegaynaay qofka cashuurta bixinaya qof kale yaanu u dhiibina baanka ha geeyi ayay leeyihiin wax wanaagsan weeyaan intaa iyo in ka badan bay leeyihiin waxay leeyihiin waxaa jira heshiisyo aada gasheen soomaaliyeed oo dhowr sano horteed gasheen oo khaldan baad ayaad gasheen bay leeyihiin oo liddi idinku ah oo lugtaydan haya ayaa jira dib ula negoshiyeed garaya bay leeyihiin ha jebinina leanna sharci haddii haddaad jebisaan waxyaalo kale idinku soo faruurmiya annaguna aan idinka caawine dib ula falgala bay leeyihiinoo dib ula heshiis ula gala xumaani kuma jirto ya waxay leeyihiin dakhliga dal soo gala wasaaradda maaliyadda iyo central banka ayaa ku shuqul leh cid waliba inay khasnad iska furato oo ay cid waliba khadamaadkii waddanka qabato lacagna iyagu qabtaan hadhowna intay doonaan wasaaradda usoo gudbiyaan xaq maaha bay leeyihiin adduunkuna sidaa maaha wasaaradda maaliyadda ee mas-uuliyadda qaad sida sharcigu leeyahay bay leeyihiin xumaani kuma jirto waxaa iyo wax ka badan ayaan la saxeexnay yaa geedi socodka deyn cafiska tii saddexaad ayaan ku jirnaa waraaqahoodii waa kuwa halkaa waa kuwa halkaa ku qoran waxay naga yidhaahdeen shirkii maanta aan ka nimid waxay naga yidhaahdeen bishii ina dhaaftay imika soddonkeedii ilaa bishan aan ku jirto toban toddobadeedii nairobi la joognay waan isla qaadaa dhigna waan isla egnay waddo wal iyo wax wal oo aan ku heshiinayba halkaan marayno yaa ayaan isla qaadaa dhignay heshiiska inaan wax qabanno soomaaliya wuxuu ahaa waxa weeye bishii imika ina soo dhaaftay afraad abril ilaa abrilta kale waa labiyo toban bilood bishii march ilaa abril waa labiyo toban bilood labiyo tobankaa bilood waxaan qabanaynay oo sideed iyo toban qodob oo qodob waliba dhowr dhowr kale usii farac usii qaybsamo ayaan kusoo heshiinay labiyo tobankaa bilood waxaa loo qaybinayaa afar afar jeer baa loo qayb afar qaybood baa loo qaybinayaa bishii juun waxaynaad qabatay ahayd oy dhammaadaan bishii sebtembar ee sagaalaad aakhirkeedii ina waxyaala qabsoomaan bay ahayd hadda eegata waxaan doonayaa inaan wax walba isla fahmo bishii december oo tan iminkaan ku jiraa dhammaadkeeda arrimaha la doonaya inay dhammaystirmaan bisha march ee soo socotana inay dhammaystirmaanoo marka s m p three-ga waxaa la yidhahdo ama geedi socodka deyn cafiska qaybtii saddexaad waan anagu filayno inay noqoto tii ugu dambeysay yaa afartaas oo qaybsantaa imtixaankii ugu weynaa ee mid termka la yidhaha marka dhexda dhexda marka lagu jiro la sameeyo ayaan iminka soo galay waa kan waxayna yidhaahdeen waa kan waxayna yidhaahdeen waxaan idinku boorinayaa internetka ina gashaan i m f ka waraaqa halkaa ku jira soomaalida waxay ka sheegayaan ya si si niyaddu idinku degto ina akridaan waxay yidhaahdeen siddeed iyo tobankaa arrimood waxay qaybsan yihiin afar iyo afar iyo shan iyo shan ayay qaybsan yihiin afarta la doonayay in juun la dhammaystiro waa dhammaystiray siday ahaayeen iyo si ka badan ayaan u dhammaystiray afarta ku xiga oo sebtembar dhammaanayay ayagana siday ahaayeen ayaan u dhammaystiray shanta ku xiga decembar soddonkeeda koob iyo soddonkeeda ayay dhammaanayaan iyaga maanta lanagama filayo inay dhammaystirmaan leanna waxaan ku jirnaa bishii baan weli ku jiraa laakiin waxaa la leeyahay waddo fiican baa ku taagan tihiin inaad dhammaystireysaaanna waan hubnaa halkaasi ku qoranyina ka akhrista maalinta dambe shirana iyadoo la seexay eeg waxaa la ii soo diray iminka waxa weeyaan draft waxaa la yidhaahdo waan weli aan aan commentskeedi ku jirno maalinta dambe shirro iyadoo aan labadayduba seexanay aniga iyo guddoomiyaha bank central banka banka dhexe aan saxeexnay ayaan idin tusi doonaa laakiin weli maanaan saxeexin sidaa daraaddeed ayaanan halkan idinku soo dhigay waa akhrisan kartaan laakiin waxaan u malaynayaa dhowrka cishaa soo socda inay internetka soo gelin doonaan shanta kale hadhay ee la doonaya la dhammaystiro june ee maxaa yidhaha march bisha saddexaad dhammaadkeeda ayagana waxay yidhahdeen labana waa dhammaysteen saddexna waxaan ku jirnaa tugtoodu inaan dhammayn doonana shiki kuma jiro lianna waxayna weydiiyeen waan garanayna waxayna weydiiyeen waan ka wada hadal waxaanan qaban karayn waan iska waan iska diidnay waxa adduunka kala qaban karo annaguna waan qaban karnaa baan nidhi oo adduunka kama kama liidane haddii waddankaasi qabtay oo kaasi qabtay oo kaasi qabtay annaguna waan qabanaynaa baan nidhi waanan ka soo baxnay waanan ka soo baxayna marka taasina waa taa weeyo halkaas ayay noo maraysaa waxaan idiin sheegayaa dad iyo soomaaliyeed deyn cafisku deyntuna laga cafiye maaha waa dariiq kuu furaya dhaqaalahaagu inuu kobco ayuu kuu furaya dalka in lasoo galuu kuu furaya waxbaad qabanaysaa waxbaa kuu imanaya ya securitygaad hagaajinaysaa waxbaa kuu imanaya systemka cashuuraad hagaajinaysaa waxbaa kuu imanaya systemka khayraadka sida loo qaybsanayaad hagaajinaysaa waxbaa kuu imanaya now dadkani markay markay leeyihin wax qabta waxaaya waxaa qabta waan idin caawinaynaa maxay inaga helayaan si laysma weydiiyo anaa idiin sheegaya waxay inaga helayaan ya world banka iyo i m f ka iyo everybody maanta adduun oo dhan wuxuu leeyahay soomaaliya deyntana ha laga cafiyo gacantana ha la qabtaa la leeyahay maxaa laga helaya maxaa laynaga helaya hadday qaar odhanayaan dhalkaa laynaga qaadanaya diyaarumay cidina waxba inagama qaadanayso waxaa laynaga helayaa laba arrimood laba arrimood baa laynaga midi waxa weeye dalkani waa dal ku yaalla afrika dhexdeeda adduunka bartankiisana ku yaalla asia way noo dhowdahay afrikana waa ku naallaa halkii afrika laga gelaya baan nahay dad fara badan baa inoogu xeeran dadkii soomaaliyeed meel walba maanta way joogaan haddii ay xamar degi weydana dhibaatooyin badan baa dalkani adduunyada kale ukeen u keenaya oo u keenaya dala- dalalka jaarkeenna oo u keenaya kuwa kalen joogno xamar hadday degto oo madaxii nationkana oo nationkani degana cid wal oo meel kala joogtaaba si si si nidaamay u shaqaynayaan way degayaan waa la wada degayaan waxaa la leeyahay markaa dabka meesha ka hulcaya hala baktiyaa la leeyahay si cid waliba u faa'iidaysato oo aanay cidna waxba u gaadhin minneapolis iyo akron ohio iyo new zealand iyo australia iyo sweden iyo london aanay waxba u gaadhin dad soomaaliyeed baa jooga oo maalin walba dadka halkan jooga lasoo hadla habeen walba lasoo hadla oo sidaasaan iskugu xidhanay haddaan soomaalina waxaa la leeyahay markaa eeb hadda si adduunku u qaboobo soomaaliya ha la qaboojiyo ayaa la leeyahay maanta waad arkaysaan waxaa ka dhacaya geeska africa uma gelaya taas laakiin adduunku inuu isku yimaado oo isla qabsado oo uu wanaag gaadho ayaa dadka intiisa badan iyo dawladaha intooda badan ay ka wada hadlayaan hay-adaha dhaqaalaha iyo horumarkuna iyaguda horumar baabay shaqa ku leeyahay taasi waa koo weyn talabaada lanaga helaya waxa weeye dalkan khayraad baa ku jira waa dal negi wa oo dad dihin weeye dal dihin oo khayraad badan ku jiro oo baddiisa wax ku jiraan oo berigiisa wax ku jiraan oo calooshiisa wax ku jiraan oo macdani ku jirto oo dahab ku jiro oo batrool ku jiro gaas ku jiro ya oo ku jiro muxuu haynaa fisheries maxaa la idhaha ku jiro ayaa ayaa iyuu yahay dalkan waxaa la leeyahay markaa hadduu dego sharikadihiinu bilaahi wax ka helaan adduunka sharikadaha wax soo saaree naga qaadan maayaani dee waa la fadhiisanaynaayo maxaad wax ku soo saaraysaa costan benefit analysis baan la samaynaynaayo kuwaan inagu damacno ayaa soo geli doona labadaa arrimood in adduunku islahana qaado oo inaan cidna dib u jiidin iyo in khayraadkeenna laynala qaybsado oo si xaqa laynoola qaybsado qofka soo saara loo loo competition loo galo labadaa arrimood baa laynaga rabaa cid dalkeena inaga qaadinaysaa ma jirto waxaan qabaan waxa weeye anigoo sii gudagelaya arrintan iyada sii gudagelaya qofka soomaaliyeed ee maanta muqdisho arkaya sida ay tahay dhoonjadaha iyo dhaawacyada ku yaalla magaalada arkaya ee dabeetana saaka intuu gaadhi raaco ama ama muxua diyaarad raaco nairobi tegaya ee horumarka halkaasi gaadhay arkaya ee digigaxan waayey soomaali maaha ya ama caasimadaha kale agagaarkeenna gaar ahaan kuwii jiray markay muqdisho muqdishahaad kuwii jiray ee digigaxan waaye istaagi waaye arrintaas dhibi weydo walla inaanu soomaali ahayn ya taasaan doonayna inaan hiigsano oo dhaqaalaheenu soo kabto dhaqaalaheenu sare kaco waddanadii kale inta dayntii laga cafiyey ee lacaga badan loo furay yah ayaa hayweeyey waddooyinku isdul marayaan inagana weli halkii baan taaganoo lugtaan iswada haysana ya taasi qofka aanay dhimayn oo soomaaliya miyaa tahay ilaah baan kugu dhaariyay ya marka innaga iyo suudaan iyo eritrea baa hadhay labaduna maanta way xag gaashaaman yihiin inayna dhaafaan oo innagu meesha kusoo hadhay now waxaa kaloo idiin sheegaya aan kusoo gabagabeynaya lacagaha wa- i- is- muxuu ahaa hay-adahaas ay meel dhigaan ee ay u dhigaan in deynta lagaga cafiyo kolba kii soo horeeyun baa qaata saddexdeenaasa meel wax loo dhigay african development ku saddexdeena meel u dhigay world bank ku saddexdeena meel u dhigay waxa xaqiiqadu tahay ay yidhaahdaan kii first come first serve kii soo horeeyaa qaadanaya markii hore qaar kalea ku jiray inaguna ku jiray kii soo horeeya baa qaatay sanadkan waa saas oo kale mar walba ma xagga dambaan joogeyna mar walba ma xagga dambaan joogeyna ya marka sanadkan eedhaha eedhaha sanadkan way naga go-an tahay kii horena way naga go-nay inaan sanadka soo socda laynooga badin ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa naga go-an annagoo hoggaanka daba soconna madaxweynaheena iyo prime ministerkeena ya Eh, waxay naga go-an tahay in deynta laynaga cafiyo adduunkayna la mid noqono daarahaynu dhismaan waddankani samaysmo adduunka la tartami karo jaamacadahaygana s- samaysano ya maanta carruurteena jaamacada ka soo baxdaa they cannot compete cid ay la tartami karayaan leanna jaamacadeenii baa hooseeya oo iskuulladeennii baa hooseeya ya oo macallimiinteenii baa hooseysa intaa miyaan miyaan miyaan miyaan ku qanacsannahay waxaa ma ku qanci karnaa waxaa ma ku qanci karnaa ilaa baan ku dhaariy annaga waxaan garanaynaa iyadoo imtixaan la qaado east african exams la yidhaha hore hataan u sheegay raalli ahaada east african exams baa la odhan jiray oo soomaalidu number one noqotaan garayna annagu haddee maantana halkaan kasoo qoslayna eeg ya halkaan kasoo kambarur xunnahay eeg halkaan soo joogno meel aan aada u fog baan soo joogno ama dadkiina meel kaloo sii socda marka dhaqaalaha dad iyo soomaaliyeed dalkani kiinii weeye cidna marti ugama noqon kartaa ya wixii dalka duminaya iska qabta maskaxdiina isticmaala wixii dalka duminaya iska qabta camarka dhinaca kale ka soo gelaya gidaarkan xalay dhisnay ee duminaya naga joog dhah ya adduunyada dhinacan ka raacna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantihiin maalin wanaagsan
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayuu kaas ahaa oo faahfaahin ka bixinayay dan cafeed uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay meel wanaagsan u marayso habeen wanaagsan yahay hawada kalena qeybi ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay siyaasi cabdiraxmaan cabdishukur oo maanta da- dalka dib u salaabtay ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarkiisa wuxuuna dhaliil kula u jeeshay bar- waa dowladda federaalka soomaaliya so- wuxuuna soo dhaweeyey mooshinka laga keenay maxda- madaxweyne farmaajo
waxaan leeyahay madaxweynaha adiga ay soo weeraray oo amar ku bixiyey gurigayna wiilashii askarta ha iga laayay kabaha ku aasay maxkamadaan isla tagnay sharcigaan ku kala baxnay waxaan rabaa madaxweyne fariinta koowaadaan dirahay waxay tahay adiga iyo xildhibaanada waa eedaysantahe sharciga ku kala baxa waa fariinta koowaad fariinta labaad waxaan rabaa inaan reer muqdisho u jiro maanta waxaan rabnaa reer muqdisho haddaanna inaan idhaahno waa markii igu dambaysay soomaaligu ma dhihi jiro waa markii igu horraysay maanta waxaan leenahay waa markii igu dambaysay oo jidadkeeda ka xirto waa markii igu dambaysay oo cashuurteennada dhaco waa markii igu dambaysay oo qoray uu taliyo waa markii igu dambaysay oo dadka la caburiyo dad la caburi karo madkiinana ayna aqaano caburis horaa u diideen kuwo ka xoog badanaa ka diideen kuwo ka taangiyaal iyo diyaaro badanaa ka diideen cid cid caburi kartaa ma laha waxaan dhegaystay saxaafaddii hor fadhisaa afhayeenkii uu hadlaaya bacda saxaafadda oo caburin ka sheeganaya waxaan arkaa xildhibaanadii oo caburin ka sheeganaya waxa la isku cabirinaaya saxa inta laga sheegay taangiga amisom layskuma caburi karo kii etoobiya laysku caburi waayo marka taasaan leenahay waxaan leenahay oo xildhibaanada ku taageersannahay sharafta leh mooshinkii ay keeneen madaxweyne farmaajo wax soomaalinimo waa ka weyni dalbile waxa u dhiibay soomaalinimo ma ahayn maanta waa kii jigjiga lagu soo dhaweeyaa soo sharaf leh oo oo dadkiisii dhex jooga waa soo weeray ilmihii askarta ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayuu laayay wax soomaalinimo maaha walaalahan jabuuti ayuu ka doorbiday inuu gaas geliyo oo oo la dagaalamo oo takooro soomaalinimo ma aragno wuxuu leeyahay somalilan macaawinadaha laga jaro soomaalinimo ma aragno wax soomaalinimoa madaxweynaha waa ka weynay markii horena wuxuu noo sheegay inuu soomaali u socdo laakiin annaga waxaan leenahay madaxweyne wax soomaali ah waa kaa weynay hadday tahay maamul goboleed hadday tahay somalilan hadday tahay jabuuti hadday tahay ogaden iyo soomaali galbeed meel aad soomaali ku matasho waa laleeyahay madaxweyne saas daraaddeed waxaan taageersannahay haddaanahay xisbiga wadajir mooshinka ay soo jeediyeen xildhibaanada ayaan taageersannahay oo aan aan dhinac taagannahay waxaan rabnaa reer muqdisho meeshaan waa taxriir square horena u ahaan jirtay waa taxriir square waa meesha muqdisho laga horaynayo
cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasiga xisbi wadajir ayuu kaasi ahaa waa hogaamiyaha xisbi wadajir oo dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka ka taageeray mooshinkii ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya habeen wanaagsan iyo hawadan ka leenahay kusoo dhawaada xubintii kalmaa
aniya kumaanaan qoofood kurbey kafeyday kaalamaan aniya kumaanaan qoofood kurbey kafeyday kaalamaan hayay hayay hayay kasoo kuday hayay hayay kasoo kuday hayay war webiga maa soo fatahay war naga tag mooshinaa soo fatahay war hala mooso biyi markay soo fatahan waa la moosi jiray war mooshinka jawaanna ciida laguma moose e jeebkaa gacanta la geliyaa qalalasa siyaasa loo qiildayaya qiimihii waddanka la khasaarinaya qalad baa qalad lagu saxaya
waan iri i ani eri afkoow reggadiiside gaalna galaan galade hooba gotay biinka galan wuxuu yidhi madaxdu mooshin dhaafime murunaa meelku gaarime cabdullow aadiya horta kaaga ka dhiman allah u naxariista abshir bacadlana wuxuu yidhi dadkaani dawlad waa rabaan waxaase diidan duul qarsoon asagana wow wow waa wareey war bere aa ka dhineed ehey howalow wayaawowe waaye nimayo war ma haysaane xalay xilsidoonka ama madaxda qaranku waxay u hoydeen xaafadii madaxweyne xaaf ducaale mawlidka miyay aadin si gobanimaa waa u soorayaa xaafaan ba aqaane macnaha waayahan galmuduga caan ku ahayd waa ka xayuubshay iyo waa ka xayuubshay mooshinaan ka keennay iyo mooshinaan ka keennay waa laygu been abuurtay iyo dastuurkaa qaba marka waxaan odhan lahaa heerkii la joogaba adduun waa dhib iyo hawl harboqoolka habeendheelmadkiyo hiira bahalaynta haloosigii rag hore soo maraad ku hardafaysaaye waa geed hiddaha oo nin welijeer harsanayaaye ha ka dudin danaha nolosha waa lagu harraadaaye warnimayo aniga hadda ka hor ayaan idiin sheegay disembar inay tahay bil mooshin warnimayahow dastuurka waddanka ma adnaan akhrisan mana taqaanaane waxa socdaahe waa dastuuri asagoon digniin qabin ninkii mooshin laga keeno waa qodob dastuuriyo inuu bixiyo laaluusha xildhibaan markay ugu yar tahay rabay wasiir dawlo qabiil miday wadaagaan haddii booskii laga siiyo waa qodob dastuuriyo inuu mooshin keenaayo ogow xeerka soo jeedintuna tira dhan weeyaane waa inuu dhammaadaa qorshuhu boqol sideed laaye hadday buuxin waayaan dadkii xaafadaha joogay waa qodob dastuuriyo inuu been abuur jiro guddoonkii colaad hore qaboo laga daweyn waayo waa qodob dastuuriyo inuu ka oggolaadaaye ayana madaxda geedlan haddii lala heshiin waayo oo midkay u wada ciil qabeen mooshin laga keenay waa qodob dastuuriyo inay faraxsanaadaane wasiirkii ammaan laga badsoo shacabku taageero habal laga masayree asagu ways cajabiyaaye waana qodob dastuuriyo inay lacag maqnaataaye war dastuurkan aad nagu wareerisa waa qabyo mana dhammaystirmaba warnimada horta soomaali fadhi ma lama tuso waxaan waa qabyo dastuurku waa inaad sugataan hala dhammaystira haddaba qaliilinina horta bulshay bayaankay dhegensada buuq bilaangi ariirlahankuusi haddii baarlamaanka baaqi hajeedii lanka badbaadaaw ama biil hamiin la dhiibi mis barbageenda la fidi haddii lanka badbaadaaw bilaayay jirte si lanka badbaada lahayaa laysku faday
maylare haan hooben buusante bardaadiyaase bilaantay buur jirta boojaalbajak sisembar miise faday aan maqli jiraye bardadkaanna intaa laga keena warnamee waxaan maqli jiray abkay doolli dilaaw dad noolmaas u daahaa baarlamaanka madaxweyne ka keenay mooshin horta cid kale ma cafinayaan laakiin waxaan la yaabana tirada laga rabo ma keeni karaan xaggayse ka keenayaan mase inay wax ridaan ma rabaan inay wax ruxruxaan bay rabaan war guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka cawad wuxuu yidhi maxkamad dastuuriya haddaan la helin madaxweyne mooshin lagama keeni karo war wuxuu yidhi mudey gudoomiyaha golaha shacabka marka mooshinka qabanaya waa xanaaqsanaa war maanta intadoo dhan baa wada xanaaqeen xanaaqa la tiri karaa ma mooshinuun baa ku jira saniya malmaluuq war guurtidii somalilan aan idiin wacno waxna meesha kuma haysaane aryaada maanta madaxweynihii mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur aa la soo dhoweeyey waxaana loo qaaday madaxweynehaynow soo dhowow madaxweynehaynow soo dhowow war nin yahow cabdiraxmaan cabdishakuur jinni boqor miyaa goormaa la doortay isaguna wuxuu yidhi dowladdu inay shacabka caburiso ma aha war waxaan la yaabay xildhibaan fiqiyoo ka hadlay meesha lagu soo dhoweeyey cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuuna yidhi waxaan madaxweynaha mooshinka ka keennay annagoo wakiil ka ah dadkii soobal lagu xasuuqay marka waxaan la yaabanahay goormaa dadkii dhintay xildhibaan matala yeesheen kuwii noolaayaaba weysane war aan helo kibirki kashiiti lenqaba kuuli albanjaro lenharaantiyew warniyo wax xildhibaan loo noqdo waxaa u fiican dadka dhintay sababtoo ah isla xisaabtan maba gelayaanba nimaya waxaa la yidhi siyaasiga wareersanu bulshada waa wanjalayaa sharaftiyo wuxuu wiiqayaa wadajirkoodii wanaag ma wadee meel xunuu kula wareegaa war cabdiraxmaan cabdishakuur ma wareersanee casharadii facebookga ayuu hadda bilaabayaa war hadduu casharadaas facebookga bilaabo sow casharo kale la bilaabi maayo in sakda dhexe guryaha la isugu soo galo horta anigu waxaan la yaabanahay nabee timir lafaa ku jirta maxaa isku soo aadiya khilaafka dowladda iyo imaanshaha cabdiraxmaan cabdishakuur warniyow inay timir laf ku jirto aniga waa qiyaasiya hadda ka hor wasiirka arrimaha gudaha qarafaan markii shariif xasan uu isxasilaye wuxuu yidhi shariif koley meel kale nagu soo gelayaaye saan kuma maqnaana uu yidhi marka waxaan u malaynayaa in aw shariif daha gadaashiisa uu fadhiyo amuura hadda muuqdaa xaq wuu ifaya yaa lagaga adkaanin wasiirka maaliyadda i m f iyo bankiga adduunka wasiir bayle ayaa maanta hadlay wuxuuna yidhi shacabka soomaaliyeed websaytka i m f ha fiiriyaan si ay u ogaadaan waxqabadkeenna warya dagonka kununa af soomaaliya goradaana ma i f f ma goradaana war bayle yuu wasiiru yahay ma ajanabi mise soomaali war gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka hadda hadlayna dhegaysta bur iyo biyaa loo kala baxaa uu yidhi waxa uu yidhi golaha shacabka iyo villa hargeysa laguma shiri karo labadii meel isugu timaadana dembiilaa loo aqoonsanaya qarandumisna lama ogolou yidhi arooya dambiil caw laga sameeyey shimaa noogu dambaysay war afkiin hirida mase afgoyeeda lamba maku weelaan una warnimada wax ma idiin sheegaa wax kasta akhriya baroorta orgee ka weyn balaayadan oo dhanna anugu asalkeeda waxaan isleeyahay waxay ka soo bilaabatay doorashada koonfur galbeed marka jinni ninkii keenaa bixiyee koonfur galbeed ha ka taliyeen bahashaan wariya lug i galanganii wareejiyaasan ino hallisheenoo fadaasan jilibasiinkadhaha wareejiyaan isdifaaca war gudoomiyaha baarlamaanka xabsi guri inuu yahay maruna buda buda kuwiin walaagas haddii aad doonaysaan nin jeclaysi haddii aad doonaysaan musuq maasuq haddii aad doonaysaan inaad dib u socotaan ogaada waxaad saaxiib la tihiin toddoba iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay war lafta gareen haddaad madaxweyne ka dhigtiin abu mansuur wasiiraha la siina naga daaya dhibaatada abu mansuur hooba madaxweyne ku weelan lafta gareen wasiira siyaana kabisha arooysada waryaa maadaa sii karaya awooddaa ku siiya waraadaar malmaluuqa naga daaya war naga bedilo odagaya bay may war naga dharbaanyo war dharbaanyo lanka war naga dharbaanyo
naga taga carabka mulxiya ma weelalo siingaryan
aad iyo aad yumaahsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan meel kasta aad joogtaan xabi wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay kusoo dhawaada waxaan ku weydiiyey
kusoo dhawaada heesi billigo barnaamijka idin ballan qaada
inkastoo ku doortayo duqaygu ukaahiyo naftaydan abdadnima iyo quruxaa ku daydayo dumarkaadu raacsanyiin inkastoon ku doortayo duqaygu kaahiyo naftaydan abdadnima iyo quruxaa ku daydayo dumarkaadu raansadii misna daa hadalkaada misna daa iyo hadalkaada mar haddaana daynin damacuu ku qaadayo cashabaagu dahabiyo dulceruu kuxiyahay misna daa hadalkaada مثل داي هذا مرهدان الدينين دمعه تبادل عشباب ذهبيو دولارو كفرية إني هي مثلا ددو ددو ددو دمني أنا تو أرى إني هي مثلا ددو ددو ددو தில்லையானக்கு அரா தில்லையானக்கு அரா inkastoo dantaydiyo ku dayacay naftaydo dabyo dhowrahoo tegi awada dariiqiyo derbiyada isdhigi jiri inkastoo dantaydiyo ku dayacay naftaydo dabyo dhowrahoo tegi awada dariiqiyo derbiyada isdhigis misna daay hadalka misna daayay hadalka ku qaadayo cashabaabu dahabiyo
heestaasi ku looqeynayay muuse ismacaan qale la yidhaa dahab iyo doolara waxay gabagaba tahay barnaamijka caawa soo saaray ilaa socodsiin anigoo xasan axmed maxamed farsamo iska lahaa saaxiibkay cumar axmduraac cumar saxiifa intaas ayaan kusoo gabagabanaya tan intaan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
cashabaabu dahabiyo